bismillahi raxmaan raxiim nuux adiga v o duba waa waad mahadsantihiin waxaa waktigan soo dedejiyey waxa waxa weeye maadaama aan aragnay dowladnimadii puntland in ay khatar ku jirto in ay haadaanka sii dhacayso in sistamkii sii burburayo taas ayaa wax ay soo dedejisay inaan asaasno xisbigan hoggaanshe ama urur siyaasadeedkan hoggaanshe oo aan ku tilmaami karo urur siyaasadeedka rajo soo celinta puntland tolman siyaasadda waa ku cusub tahayo awal waxaa hore lagugu yaqaanay dhanka warbaahinta maadaama siyaasadda ku cusub tahay caqabad makuugu noqon karta arrintan maya waayo waxaa la yidhi weriye walba siyaasi wuu noqon karaa laakiin siyaasi walba weriye ma noqon karo waa oraa hore oo jirtay marka aad weriye tahay inaad siyaasadda geshid waxayba sahlaysaaba xogta aad ka haysid bulshada ayaa aada u badan maadaama aan weriye ahaa aan aad dadka ugu dhex jiray aan bulshada xaaladeeda la socday aan noloshooda iyo waxa ay tabayaan iyo waxyaabaha ay dowladda uga baahan yihiin aan ahaaba meeshii ay ku soo dhacaysay xogta bulshada isugu imaanaysay sida guddiga ay dhowaan shaaciyeen shuruudo badan baa jiro oo hor yaalla ururada siyaasadda ee ka hirgelaya puntland marka la eego ururkaaga ma buuxin kartaa shuruudaha nuuxu waxaan la samayn karin ma jiraan wax walba waxay u baahan yihiin qalbi daacad ah iyo in aad niyad nadiif ah iyo waxqabad hawl inaad qabatid in aad wax isku daydid bay wax walba ku xiran tahay marka insha allah boqolkiiba boqol waxaan aada ugu rajo weynahay in aan wax walba xilli ka hor dhammaystiri doono waayo waxaan mar walba ka turjumaynaa baahida bulshada wax kasta oo kale waad samayn kartaa haddii aad niyad saafi ah haysid dadaal iyo xoogna aad ku dartid waxa aad samaynaysidna ay yihiin wax bulshadu ay u baahan tahay intaad ururkan samayn dhowaan ka hor waxaa lagugu xiray magaalada garowe adoo suxufiye markaad xariggii ka soo baxday kadib ururkana ku dhawaaqday marka ma lis oran karaa cara ka dhalatay xariggaagii ayaa keenay inaad ururkan ku dhawaaqday may nuux hadalkaas waa hadallada ay faafiyaan qolyahan aan dumaaldoonka anigu u bixiyey ama doorashada dumaasha ku salaysan ku dhaqma xarigga iyo iyo murashaxnimadu isma laha sababtoo ah xarigga aniga dowladda xukuumadda uma waxxirinba waxa ay xirtay maxkamad maxkamaduna awood ayay u leeyihiin ay waxna ku xiraan waxna ku xukumaan marka wax isla ma ahayn saan horey kuugu sheegayna anigu markii aan yaraaba waxaan aada u xuseyn jiray inaan wariye noqdo iyo inaan madaxweyne noqdo labadaba aad ayaan xuseyn jiray marka urur la samaynayo ama xisbi oo ururkan ka dambeeya waxay u baahan tahay dhaqaalo xoogan dabcan iyo weliba in bulshadii aad kasbataan dhanka dhaqaalaho kale yaa idinka gacan siinaya waa isku tashanaynaa waxaan ku tashanaynaa bulshada waxaan ku tashanaynaa waxa la yidhaahdo dadweynaha reer puntland waayo haddaan dadweynaha reer puntland aysan ururka maal gashan oo aan dhaqaalaha lala bixin oo aan ururka naf iyo maalba loo hurin waxaa dhacaysa sidii horey u dhici jirtay hadeerna jirta nin boorso wata oo dibadda ka yimid oo dalal soo maalgashadeen inuu yimaado marka nin dal soo maalgashaday ama shirkado mafiya ay soo maalgashadeen inuu yimaadana waxaa imaanaysa sida hadeerba jirta in ayraboorada la xaraasho dekadaha la xaraasho jidadka la xaraasho waxa la yidhaha waad aragta ilaahay baan kugu dhaarshay magaalada garowe hadda aan joogno waad aragtaa waxa lagu sameeyey waxa la yidhi shir maalgashiyaa la samaynayaa halkii maalgashi laga samayn lahaa magaaladii o dhan cagaf la geliya waa kuwaa dadka masaakiinta ka dhexoynaya markaasaa haddana waxaa la rabaa wax aan dadku rabin oo aan bulshada ka gidmayn oo ah khalad cad oo loo jeedo baa waxaa la rabaa bulshada in laga dhaadhiciyo oo lagu khasbo bulshadii waa diideen deedna xabsi ayaa bulshadii waxa la yidhaahdo laga buuxiyey waa aragtay boosaaso iyo garoowe ee xabsiyadu inay buuxaan waxaa la yidhahda xorriyaddii hadalka ay dhimatay dowladdii xoog iyo xarig iyo xabad iyo xilka qaadis iyo xanaaq bay isugu soo ururtay sida hadda hadalkaagana ka muuqata khudbadahaagii maanta daafurkana dhaliilo badan oo dhanka dowladda ayaad jeedinaysay marka waktigan loo eego ma is leedahay in aad waktigeeda aysan ahayn dhaliilihii oo aan si toosa aysan ururada u hirgelin maya waa waktigeedii nuuxow adiga oo aan aniga oo aan urur ahayn ayaan waxa hadda aan ka hadlayay aan ka hadli karaa waayo dastuurka puntland ayayba ku qoran tahay in dadku ay xaq u leeyihiin inay aragtidooda dhiibtaan inay mudaharaadi karaan inay fikirkooda kusoo gudbin karaan qoraal iyo cod iyo fideow marka bulshadii waa la cabsigeliyey waa la dhibay waxay hadda la yaaban yihiin sida aan u hadlayo sababtoo ah ma ay baran inta saas loo hadlo in waxa la yidhaahdo uu qofku nabad galo wax aad intaa uga fudud ayaa dadka lagu xirayaa waana wax khayru dastuuri ah dadku waxay xaq u leeyihiin waxyaabaha wadanka ka dhacaya inay si niyad furan oo aragtidooda ku wajahaan inay ka hadlaan dadku xaq bay u leeyihiin maanta daa furtay urur siyaasadeedkaaga hogaansha shuruudaha waxaa ka mid a golihii dhexe golihii dhexe meeye nuux wax walba waa bilow maanta ayaaba la daahfuray sida adiguba aad sheegtay marka golihii dhexe waa asaasaynaa waana lagu guda jiraa xulistoodii golihii fulinta iyagana waa waa lagu guda jiraa waxaa la yidhaahdo xafiisyadii baa la furayaa taageerayaashii ama dadka codbixiyayaasha habaa la diiwaan gelinayaa khidmadiibaa la bixinayaa laakiin waxaan ilaahay idankii ku rajo weynahay in wakhtigaas guddiga doorashooyinku ay qabteen inta uusan dhammaan inaan wax walba soo dhammaystiri doono